بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان حسب الله المكي الشافعي رحمه الله تعالى فصل ويحل استعمال جميع المواعين الظاهرة من كل جنس إلا مواعين الذهب والفضة فيحرم استعمالها لغير الضرورة فصل هذا كان فاصل مدوح كالساره في بيان ما يحل وما يحرم فصل كان وحكاهد للدوناء وحي حلاش أها iyo wixii xaaraamta ahaa min al'aaniyati wa gayriha weelashii iyo kayrkoodba fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa weelasha maxaa xalaal ah maxaase xaaraama in la isticmaalo weelasha in la isticmaalo ay xalaal tahay iyo weelasha ay xaaraam tahay in la isticmaalo ayaa fasalkani ka hadli doonaa marka maadaama aanu ku dhex jirnay kitaabu tahaara maxaa loo soo dhex geliyey fasal ka hadlaya weelal munaasabada weelku la leeyahay dahaarada maxay tahay dahaarada markaanu soo maraynay waxaanu sheegnay dahaaradu inay iska leedahay maqaasid iyo wasaa'il iyo wasaa'ilulwasaa'il maqaasidu dahaara ulajeedooyada dahaarada laga leeyahay waxaanu soo qaadanay alwuduu waa weysaqaad waalguslu qubays atayamum booraysi isaalatu najaasa iyo najaas in layska suuliyo waxaan ku soo qaadannay wasaa'ilka lagu gaaro qofku markuu dahaaro qaadanayo wasaa'ilka uu ku gaarayo waa almaa biyaha wa turaab carrada wa daabiq magdiyeynta maqaarka la magdiyeynayo waalxajaru maa yaquumu maqaamah iyo dhagixii iyo wixii la mida afartaana waxaan ku soo qaadannay inay yihiin wasaa'ilu tahaara waxaa jira marka waxyaalo la yidhaaho wasaa'iluulwasaa'il fasalkani marka wuxuu ka hadlay wasaa'ilulwasaa'ilka oo weelku weelasha waxa kallifay in laga hadlo waxaa weeye biyihii oo ahaa wasaa'ilu dahaara ka mid ahaa waxyaalaha dahaarada lagu gaaro biyaha ka mid ahaa biyuhu maxay u baahan yihiin weel markaad weyse qaadanaysid weelaad ku shuban markaad qubaysanaysid biyihii waxaad u isticmaalay weel biyihii marka waxay u baahan yihiin weel yacni lagu shubto sidaas awgeeda waxaa munaasabo fuqahadu ay u sameeyeen marba kitaabu dahaara in lasoo dhex geliyo axkaamta weelasha axkaamta weelasha in lasoo dhexgeliyo kitaabu dahaara marka weelasha la isticmaali karo sharcan iyo weelasha aan la isticmaali karin ayuu fasalkani ka sheekayn doonaa qaala shaykhu raximahullah sheekhu wuxuu yidhi wayaxillu waxaa xalaal ah isticmaalu jamiici almawaaciin weelasha dhammaantood isticmaalkoodu waa xalaal waxaa adduunka weel yaalla waa la isticmaali karaa weelashaasoo addaahirati ee daahirka ah weelku hadduuba daahir yahay waa la isticmaali karaa weelashaa daahirka ahoo min kulli jinsin jinsi kasta xaggiisa ka ahaaday weelku wuxuu doono ha ka samaysnaado ama ha ka samaysnaado weel jilay ah ama ha ka samaysnaado dhagax weelku dhagax ha laga sameeyo bir ha laga sameeyo maar ha laga sameeyo jawaahir iyo kale ha laga sameeyo wuxuu doono weelku ha ka samaysnaado jinsiguu doono weelku ha ka samaysnaado hadduuba daahir yahay waa la isticmaali karaa weelka ilaa mawaaciina adahabi waalfidati weelasha dahabka iyo fidada ah maahan labadaa weel bis ayaa sharcigu xarimay in la isticmaalo weelku hadduu dahab ka samaysan yahay oo maaddada dahabkaba uu ka samaysan yahay ama maaddada fidada uu ka samaysan yahay waa xaaraan in la isticmaalo maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi nabigu salى اllahu عalayh wasalam laa tashrabuu fii aaniyati الdahabi wاlfida laa tashrabuu fii aaniyati الdahabi wاlfida waxba ha ku cabinina weelasha dahabka iyo fidada ka samaysan walaa ta'kuluu fii sixaafihaa xeerooyinka dahabka iyo fidada ka samaysanna waxaa ku cunay ninuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam marka haddiiba cunto iyo cabitaan la diiday oo weel dahaba ama weel fido ah in wax lagu cuno oo wax laga cabo uu nebigu diiday sala allahu calayhi wasalam waxaa la mida weel dahab ama fido ah inaad ku weyse qaadatid oo biyo ku shubatid ama aad ku qubaysatid oo biyo ku shubatid waxaa la mid a xataa haddii aada guriga ku sharaxanaysid armaajada aada gashatid sharaxaad aada ula jeedid oo weelkii dahabka ahaa xeeradii dahabka ahaa galaas dahaba ayaad armaajadii maacuunta alaabta ayaad dhex gashatay adigoo ula jeeda sharaxaad iyo iyo qurux inuu gurigu kuu qurxoonaado waa xaaraan cabid keliya ma ahane kullu listicmaalaat wa kullu listikhdaamaat a xaaraan waxaa kale oo sidaas oo kale la mid a alitikhaadu waliqtinaa in la kaydaystana waa la mid in la kayda adoon isticmaalayn meeluu weelku kuu yaalla meeluu ku yaallaho sharaxaadaad ula jeedaa sharaxaadaad ula jeedaa waxna ma ku cabaysid waxna ma ku cunaysid sharaxaaduu meesha kugu yaallaa waa xaaraan laakiin weelasha kale waa xalaal weelku hadduusan dahab ka samaysnayn ama uusan fido ka samaysnayn waa xalaal fayaxrumu waxaa xaaraama isticmaaluhaa isticmaalu lmawaaciini dahab walfida weelasha dahabka iyo fidada laga sameeyey isticmaalkoodu waa xaaraan ligayri daruura daruura la-aan in la isticmaalo waa xaaraan oo markaa weelasha dahabka iyo fidada in la isticmaalo haddii daruura aysan kuu sii geynaynin xaaraan fii aklin aw gayri ama cunto ha loo isticmaalo ama wax kale ha loo isticmaalo isla mid oo daruurada maxaa ka mid a waxyaalaha daruurada lagu bannayn karo weelka iyo dahabka iyo fidada waxaa daruurada ka mid a ka an lam yajid gayraha weel kaluu wax ku cuno ama wax ku cabo ma hayo oo gaajana qofkii way haysaa weel raashinkii uu ku cuno ku cabana ma hayo nafaa haysa weel kalena waa waaye dee haddii nafu ay hayso weel kalena u waayey markaa daruuro weeye oo weelku hadduu dahab ka samaysan yahay ama fido uu ka samaysan yahay waxna wuu ku cabbi karaa waxna waa ku cuni karaa mar haddii daruuradaasi ay timaado wayaxrumu isticmaalu lmadliyi bidahabin aw fida wayaxrumu waxaa xaaraam ah isticmaalu lmadliyi kii lagu dharoobay bidahabin dahab la marmariyey oo dahab lagu dharoobay aw fidatin ama fido lagu dharoobay isticmaalkiisu xaaraam in kahura hadduu bato dilaa'uhu dilaa'u lmadliy weelkaa dahabka iyo fidada lagu dharoobay dharoobkiisu hadduu fara bato oo waxa la marmariyo biyaha dahabkaahoo la mariyey wax badan hadday yihiin dahab badan ama fido badan ay yihiin xaaraan oo wataxasala haddana uu ka soo xasilo minhu min daalika almadliy shaygaa biyaha dahabka iyo fidada la marmariyo lagu dharoobay shay-un shay hadduu ka soo xasilo bicardihi bisababi cardihi cardi almadliy shaygii la dharoobay bandhigiddiisa sababtiisana hadduu shay uga soo xasilo cala naari dabka loo bandhigo haddii marka weelkii dabka inta la saaro oo xoogaa dahabuhu ay ka soo dhalaalayaan xaaraan wey kaasna masaladanna maxaa loola jeedaa waxaanu masaladan waxay xidhiir la leedahay masaladii hadda aanu soo qaadannay hadda waxaanu soo marnay weel dahab iyo fido waxna laguma cabbi karo waxna laguma cumi karo gurina laguma sharaxan karo lagumana weyse qaadan karo lagumana qubaysan karo ayaan hadda soo marnay wuxuu ka rabaa sheekha inuu ka hadlo mas'alatu dilaac mas'alada dharoobiddana maxay noqonaya adilaac dilaac waxaa weeye weelkii maalan waa macdanuu ka samaysan yahay maadadiisu waa bir ama waa macdan laakiin si loo qurxiyo ayaa waxaa looga dharoobay biyo dahab biyo dahabaa la mariyey biyihii dahabka iyo dharoobkii dahabka sidaa loo mariyey si loogu ekaysiiyo weel qurxoon kaasna muxuu noqonaa xukunkiisu ama waxaa korka laga mariyey fido la dhalaaliyey fido inta dablashii la dhalaaliyey dhalaalkeedii wixii ka soo dhalaalay oo biyaha ahaa ayaa korka laga mariyey si weelkii loo qurxiyo oo loo sharaxo weelashaasna maxay noqonayaan sidaa wax loo marmariyey maaddadoodu dahab ma aha fidona ma aha maaddadoodu waa qalin ama haddii kale waxa weeye waa dhagax ama nuxaas ama bir ama macdan wax kale laga sameeyey laakiin korkaa laga marmariyey dahabka iyo fidada weelkaasu rabaa sheekhu inuu ka hadlo xukunkiisa wuxuu ku yidhi wayaxrumu waxaa xaaraama isticmaalu lmadliyi bidahabin aw fida kii dahab lagu dharoobay weelkii dahab lagu dharoobay ama fido lagu dharoobay isticmaalkiisu isaguna waa xaaraan in kahura tilaa'uhu tilaa'u lmadliy weelkaa la dharoobay dharoobkiisu hadduu fara bato haddii weelka waxa la marmariyey dahabka la mariyey ama fidada la mariyey wax badan ay yihiin waa xaaraan see lagu ogaan karaa waxa la mariyey inay wax badan yihiin iyo wax yar inay yihiin waxaa lagu ogaan karaa oo wataxasala minhu min almadliy weelkaa la dharoobay xaggiisa shay-un wax uu ka soo xasilo bicardihi bisababi cardihi cardi almadliy weelkaa la dharoobay bandhigiddiisa sababtiisana wax uga xasilo cala naari dabka loo bandhigo weelkii biyaha dahabka la marmariyey waxaa lagu tijaabinaa dabaa la saari haddii dabkii weelka markii la saaro dahabkii uu dhalaalay oo wax la yaqaano ay ka soo dhalaalayaan oo dahab ah weelkaasu xaaraamu noqonaa leannu marba haddii dahabkii qaybka weelkii dahabka la mariyey haddiiba waxay ka soo dhalaalayaan taasi waxay deliil u tahay kahratu dilaa dahabka la mariyey inuu fara badan yahay marba haddii dahab inta dabka la saaro waxuun ay ka soo go'go-ayaan weelkii wax dahabu ay ka soo go'go-ayaan waxay deliil u tahay kahratu dilaa wax badan oo dahaba in la mariyey deliil u tahay haddii wuxuu ay yaraan lahaayeen dahabka kuma dhalaaleen wax yacni kuma dhalaaleen aan leeyahay dabka dabka kuma dhalaaleen dabka kuma dhalaaleen wax yar hadday noqon lahaayeen waxa la mariyey laakiin haddii dab inta la saaro weelkii dahab ama fido ay ka soo fuqfuqayso xaaraan wey marka madligaasi wuxuu noqon xaaraan maxaa baxay haddii dabka la saaro wax la sheego haddaysan ka soo go-in weelkii biyaha dahabka lagu dharoobay ama biyaha fidada lagu dharoobay dabka haddii la saaro wax ka soo xasilayaa ma jiraan markaa waa xalaal oo taasi waxay deliil u tahay qilatu atilaa waxa lagu dharoobay inay yar yihiin ayay taasi deliil u tahay halkaasuu marka sheekhu uu uga baxay axkaamtii weelasha la isticmaali karo iyo weelasha aan la isticmaali karin weelasha isticmaalkoodana farqi kalama lahan marka lagu leeyahay weel dahaba lama isticmaali karo ama weel fido ah laa farqa bayna alrijaal waannisaa rag iyo dumar waa isla mid farqi ma laha haweeney ma isticmaali karto nin ragu ma isticmaali karo raggii iyo dumarku waa isla mid xagga xukunka ee marka dahabka la leeyahay haweenkana waa u bannaan yahay raggana waa ka xaaraan marka dahabka la leeyahay waa mas'alada isqurxinta oo maalan dhegedhegihii iyo iyo maaragtaa jimajimihii iyo kaas haweenku khaas ku yahay raggana waa ka xaaraan laakiin markii la marayo mas'alatu alaaniya mas'aladu hadday timaado weel waa xaaraam ragga iyo dumarka intaba haddii weel laga hadlayo weelba haddii mas'aladu tahay rag iyo dumar waa ka xaaraan marka lagu leeyahay dahabku dumarka waa u bannaan yahay waa dahabkee dahabkii isku qurqurxinayaan dhegedhehe iyo kuwaasu laakiin ma aha haweentii inay iyadu samaysan karto weel dahaba oo guriga ay ku sharaxan karto maya xaaraan wey taas faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii xukmi ajzaa'i almeyt fasalkani wuxuu ka hadli xayawaanka meydka ah oo dhintay xukunkiisu xayawaanku hadduu dhinto ma daahira mise waa nijaas maadaama lagu dhex jiro kitaabu dahaara wuxuu ku yidhi sheekhu raximahu اllahu tacaala alxayawaanaatu kulluhaa xayawaanaadka kulligood tanjusu xayawaanaadka kulligoodu way nijaasoobaan bimowtihaa bisababi mowtihaa xayawaanaadkaa dhimashada ay dhinteen sababteeday ku nijaasoobayaan xayawaanku marba haddii naftu ay ka baxdo oo uu dhinto waa nijaas nijaas wey markii laga soo reebo afar markii laga soo reebo afar markii laga soo reebo xayawaanaadka kulligood hadday dhintaan korkoodu nijaas wey cijidooda ha noqoto yacnii maqaarkooda ha noqdo tintooda dhogortooda ha noqoto jirkooda dhan waa wada nijaas xayawaanku hadduu dhinto ilaa afar xayawaan maahan afar xayawaan baa sharcigu ka soo reebay afartaa maxay yihiin kow ila alaadamiya ila alaadamiya bini aadamku hadduu dhinto ma ahani qofka bini aadamka ah hadduu dhinto korkiisu waa daahir wixii fadalaada waa gooni fadalaada laga hadli maayo saxare iyo kaadi iyo waa gooni taasi waa nijaas haddii qofka meydkaa saxare ka timaado ama kaadi ay ka timaado taasi waa gooni waa nijaas laakiin waxaa laga hadlayo maxay yihiin waa jirkiisan caadiga ah qofka bini aadamka hadduu dhinto ma dhehaysid ma taabanayo nijaas waayo korkiisa ma dhehaysid daahir wey qofka bini aadamka xayan wa mayitan markuu nool yahana korkiisu waa daahir hadduu dhintana korkiisu daahir wey qofka bini aadamka ila alaadamiya qofka bini aadamka ah ma ahane hadduu dhinto wasamaka malaaygi ma ahane qaybta labaad oo laga soo reebaya waxaa weye malaayga malaayga haddii hadduu dhinto isaguna korkiisu waa iska daahir wixii fadalaada waa gooni laakiin korkiisaa laga hadla korkiisu waa daahir malaayga xayawaanka saddexaad waljaraada ayixi ma ahan ayaxa isaguna hadduu dhinto korkiisu waa daahir xayawaanka afaraad walma'kuula xayawaankii la cunayay maahane kaas la cunayo almadbuuxa ee la gowracay in dubixa xayawaankaas la cunayo haddii la gowraco dabxan gowrac gowracaasoo sharciyan ee sharciga loo nisbeeyey gowrac sharcigu uu dhihi karo waa gowrac yacni neefkii xalaal ka dhigaya haddii la marsiiyo neefkaa la gowracay oo la cunayo isaguna korkiisu waa daahir waa arigii geelii loodii sagaaradii biciidkii waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha xayawaanaadka la cunoo dhan oo hilibkoodu uu xalaal yahay haddiiba gowrac sharcigu ku dhaco oo la gowraco iyaguna korkoodu waa daahir nijaas ma aha korkooda afartaas xayawaan waxaan ka ahayn hadday dhintaan waa nijaas afartaas xayawaan waxaan ka ahayn maxay yihiin waa bini aadamka malaayga ayaxa iyo neefka la gowraco hilibkiisu uu xalaal yahay oo gowrac sharciyuhu uu ku dhacay afartaas intaan ka ahayn haddii ay dhintaan waa nijaas korkooda maxaa baxay marka in dubixa dabxan sharciyan la yidhi maxaa baxay maalan neefkan waaba iska baktiyaba neefkii arigii loodii geeli waa iska baktiyeen maba la gowricin maba la gowricin waa iska baktiye iskooda isaga dhinteen bis waayo neefka iskiisuma u dhintay korkiisa dhan waa wada nijaas meel aad ka taaban kartid male haddaad taabatana waa iska mayri haddii adiguna aada qoyan tahay ama isagii uu qoyan yahay labadiinna haddaad qalalantihiin jaafaani laa yatanaajasaan laba qalalan isma nijaaseeyaan laakiin qoyaan waasida wax isu gudbisa qoyaankaa wax isu gudbinaya qoyaan hadduu jiro neefku hadduu iska dhinto isagoon la gowricin korkiisoo dhan wada nijaas laakiin haddii la gowraco dabxi sharcigu ku dhaco korkiisu daahir wa juluuduhaa juluudu alxayawaanaat xayawaanaadka dhan maqaaradoodii maqaarkoodii haraggoodii tadhuru maqaaradaas way daahir noqotaa bidibaaqi bisababi dibaaq magdiyeynta la magdiyeynayo saafigarayn saafigaraynta la saafigaraynayo la magdiyeynayo sababteeday ku daahir noqoneen daahiran min daahirin xagga muuqaalkay daahir ka noqoneen wa baatinan min baatinin xagga gudahana daahiray ka noqoneen ilaa jilda alkalbi waalkhinsiir eyga iyo doofaarka maqaarkoodii ma ahan qaacido kaleu sheekhu ku siiye wuxuu ku yidhi wixii maqaarahoo dhan xayawaanaadka dunida ku nool kulligood waxaa adduun ku nool xayawaanaad harkahooda iyo maqaaradoodoo dhan daahir way noqon karaan noocay doonaan ha noqdaan markii laga soo reebo ey iyo doofaarka laga soo reebo labadaa markii laga soo reebo wixii adduunka xayawaan joogoo dhan maqaarkiisu daahiruu noqon karaa ha noqdo shabeelkii ha noqdo maroodigii ha noqdo kii la cunaya hilibkiisii mid aan la cuni jirinba oo xaaraan ahaa jiray waa isla mid maqaaradooda adu waxaad iska ilaalinaya maqaar ey iyo doofaar labadaa weligood daahir ma noqonayo si kastoo loo maqdiyeeyo maqaarkooda daahir ma noqonayo amaa xayawaanaadka kale ka soo haray ey iyo doofaar ka soo haray maqaarkoodu nooc waxaa jira daahir uu ku noqon karo wuxuu daahir ku noqon karaa haddii la magdiyeeyo la saafigaray magdiyeynta waxaa weeye maqaarka markii neefkan laga bixiyo markaasaa dhirta qayb ka mida waxaa jira maqaarada lagu magdiyeeyo dhirta qayb ka mida oo waxaa jira yacni markaad dhadhamiso sidii basbaas camal wey aaday u kulushaa sidii basbaas camal wey dhirtaas maqaarkaa lagu daadiyaa oo la saaraa marka maado waxay leedahay wixii cufuunaad ahoo qurmi lahaay oo dhan ay ka dhuuqi wixii qurmi lahaay oo dhan ay ka dhuuqi maqaarkii marka muxuu soo baxaa maqaar engegan oo qallalan oo nadiifuu soo bixi marka kabacdi maqaarkii biyaa lagu mayri leanna waxaa weye biyaha waxa loogu mayrayo sababta mayritaanka loogu baahan yahay waxaa weeye dhirtan haddii ay daahir ahayd markii hore shaygan aada saartay muxuu yahay dheecaan iyo waxaas kii uu ku nijaasoobi marka markaad magdiyeyso kabacdi haddaad rabto maqaarka inaad ku tukatid waa mayri markaa kabacdi salaaddaad ku tukan kartaa wa juluuduhaa juluud alxayawaanaat xayawaanaadka maqaaradooda oo dhan tadhuru way daahir noqotaa bidibaaq bisabab idibaaq magdiyeynta la magdiyey saafigaraynta la saafigareeyey sababtooday daahir ku noqonee daahiran min daahir xagga muuqaalka maqaarku daahiru ka noqda daahir maxaa loola jeedaa maa macna daahir wamaa macna albaatin maqaarka daahirkiisa iyo baatinkiisa maxaa loola jeedaa fuqahada waxay leeyihiin jildiga daahirkiisa waxaa la yidhaha maa laaqa addaabiqa waa wixii daawada la kulmay daawadii maqaarka lagu saafigaraynayey o lagu magdiyeynayey wixii daawadaas taabtay qaybtii maqaarka daawadaa la kulmoo taabtay daahiruljildiyaa la yidhaha wixiiba da inta daawadu ay taabatay maxaa la leeyahay daahiruljildi waa maqaarka daahirkiisii wey wa baatinana maxaa loola jeedaa maqaarka gudihiisa baatinkana wuxuu noqon kullu maa lam yulaaqi addaabiqa waa maqaarka intii daawadu aysan taaban daawadii lagu magdiyeynayo oo lagu saafigaraynayo daawadii intaysan taaban oo intaysan taaban maxaa loola jeedaa ulajeeddada waxaa weeye intaysan taaban maalan maqaarkan meesha dhogorta hoose ma ahane meeshan yacni hilibka iyo waxa ay ku dhegdhegan yihiin mar walbaba meeshaasaa daawada laga saara daawada wax lagu magdeynayo dhirta ah meesha inta daawadu ay taabanayso maqaarkan kore ah waxaa la yidhaha daahiruuljild baadinkuna muxuu noqon baadinku wuxuu noqon maalan maqaarkii haddii inta laga fiiqo xuubka kore oo daawadu ay taabatay muddo markii la joogay xuubkii waa fiiqmay xuubkii markuu fiiqmay waxa laleeyahy waxaa soo baxay waa nijaas ee magdiyeyn kale ha lagu celiyey maa laleeyahy maya baatinkana waa daahir isaguna daahiru asna noqonaa intii daawadu taabatay iyo intii daawadu aysan taaban inta waxay noqonee yacni daahir marka daahirka waxaa loola jeedaa maa laaqa addaabiqa wixii daawada la kulmay baatinkana maa lam yulaaqi addaabiqa wixii daawada aan la kulmin oo gudaha sii jirayoo lacalla haddii xuubka la fiiqo meel hadday soo bixi lahayd daawo aysan taaban meeshaas iyadana waa daahir oo daahirka yacni waa daahir waxaa lagu xambaaray qaybta daahirka ah ilaa jilda alkelbi waalkhinsiiri eyga iyo doofaarka maqaarkooda maahan iyo walmutawallida kii ka dhashay maahane minhumaa labadooda ka dhashay eyga iyo doofaarka maqaarkoodu sinaba daahir kuma noqon karo waxay iska dhaleen labadoodana waa la mid waxay iska dhaleen labadooda waa la mid aw min axadihimaa ama midkood ka dhashay midkoodaa ka dhashay oo maalan ey ayaa neef xalaala booday oo isticmaalay markaasaa carruur meeshii ka dhashay eyaa neef ariya booday carruuraa meeshii ka dhashay neefkaa eyga iyo ka dhashay xayawaankii kale oo daahirka ah oo ariga ka dhex dhashay waxaa lagu xambaari eygiyaa la raacsiinaa xagga nijaasada xagga nijaasada waxaa la raacsiinaa eyga leannahu alfarcu fuqahada waxay yidhaahaan alfarcu yatbacu akhasahumaa fi اnijaasa wa aclaahumaa fi اddiin nasliga meesha ka dhashay waxyaalaha faraca ah oo dhashay oo lamaanaha iska dhaleen wuxuu raacaa akhasahumaa fi nijaasa labada shay oo aabbahay hooyada midka xagga nijaasada ugu ad adag ayuu raacaa carruurka meesha ka dhashay ey iyo neef xalaalaho ari oo kale ah waxay iska dhaleen xaguu raacayo carruurkaa meesha ka dhashay akhasahumaa fi nijaasa kan akhasku raacayo dulliga ah oo xagga nijaasada dulliga ku ah kaas waa eyga xaggiisa xukmulkelbiyuu qaada wa aclaahumaa fi ddiin faracana waxaa weeye aabbaha iyo hooyada midka sarrayso xagga diinta ku raacaa oo maalan carruur yaroy iska dhaleen carruur yar ayaa waxaa iska dhalay nin iyo naagaa iska dhalay markaasaa waxaa soo islaamay haweenaydiiyaa soo islaamtay haweentii ayaa soo islaamtay cunugii yarkaa xukunkiisa la yeeli cunugaa yarkaa magaala mise waa muslim maadaama hooyadii soo islaamtay aclaahumaa fi ddiin hooyadu raacay leannahu kii islaama ayaa sarreeya xagga sharafta hooyada iyo aabbaha kii islaama unbaa sarreeya kan sarreeyuu xagga diintana ku raaca faracu kan sarreeya ayuu faracu ku raacaa xagga diinta xagga nijaasadana wuxuu ku raacaa midka akhaska ah ee nijaasadiisu ay tahay nijaasatu اlkelbi wاlkhinziir oo kale ay tahay kaasuu ku raaci waidaa dubiqa اljildu walam yuksal bacda dabqihi saara mutanajisan waidaa dubiqa اljildu maqaarka markii la saafigareeyo oo walam yuksal aan la dhaqin bacda dabqihi dabqi اljildi maqaarkii markii la saafigareeyey ka bacdi aan la dhaqin saara wuxuu ahaadaa aljildu maqaarkii muxuu noqonaa mutanajisan shay nijaasa ugu noqona masaladii haddaan sheegaynay maxaa la rabaa markii la magdeeyo ka bacdi in la dhaqo wuxuu ku leeyahy sheekha marka waidaa dubiqa aljildu maqaarkii haddii la saafigareeyo oo walam yuksal aan la dhaqin bacda dabqihi saafigarayntiisii ka bacdi aan la dhaqin saara wuxuu ahaadaa maqaarkii mutanajisanuu noqonaa mid nijaasoobay oo yaa nijaaseeyey waxa nijaaseynaya daawadu hadday xataa daawo daahira haddaad markii hore ku magdiyeynaysay daawadiisoo la kulmi mayso dheecaankan iyo waxyaalahan cufuunaadkaasoo la kulmi mayso cufuunaadkaasaa nijaaseynaya daawadii marka wixii dhammaan maxay iska noqdeen mutanajis mutanajis marka muxuu u baahan yahay markaad saafigarayso ood maqdiyeyso kabacdi wuxuu kaaga baahan yahay inaad mayrto ood dhaqdo markaa kabacdiaa salaad ku tukan kartaa salaad markaa kabacdi wuxuu ku yidhi sheekhu falaa yaxilu xalaal maaha isticmaaluhu isticmaalu اljildi maqaarkaas in la isticmaalo xalaal ma aha waa maqaarkii weli aan la mayrin oon la dhaqin lama isticmaali karo maca aruduubati qoyaan micigiisa lama isticmaali karo haddii adigu aad qoyan tahay ama isagiiyaa qoyan ma isticmaali karti lannahu waa mutanajis waa ku nijaasayna mutanajisu walaa tasixu salaatu salaaduna ma ansaxayso macahu maca aljildi maqaarkaas la magdiyeeyey oo la saafigareeyey laguma tukan karo ilaa bacda gaslihi dhaqiddiisa ka bacdi ma ahan waa masaladii haddaanu sheegaynay markaad dhaqdo ka bacdi horta marka hore iska magdiyee markaad magdiyeyso saafigarayso ka bacdi mayro dhaq markaas kabacdi ku tukan kartaa baabu nawaaqid اlwudu haadaa midkani baabu nawaaqid اlwudu weesaqaadka waxyaalaha buriya ayuu u baab yahay waxaanu soo qaadanay axkaamtii xayawaanaadka wixii daahira wixii nijaasa maqaarada habka maaragtaay wixii daahira wixii nijaasa ayaan soo qaadanay halkan waxaan ka qaadanaynaa waxyaalaha buriya weesada weesada waxyaalaha buriya ayaan halkan ka qaadanayna nawaaqiduhu nawaaqid اlwudu weesaqaadka waxyaalaha buriya arbacatun waa afar shay qofku hadduu weese qabo waxyaalaha weesada ka burin kara afar alawelowkan ugu horeeya khuruuju shayin waa shay soo bixidiisii min alqubuli qubulka uu ka soo baxo qubulka meesha laga kaadiyo awiduburi ama dabada shay uu ka soo baxo shayaa la yidhi khuruuj shay shay inuu soo baxo wuxuu doona ha noqdo dhagaxba ha ka soo baxo hadduu rabo ma aha shardi keliya maaha saxaro iyo kaadi inay ka soo baxdo xataa dhagax hadduu ka soo baxo dabadii meesha laga saxaroodo iyo meesha laga kaadiyo bis weesadii waa kaa burta shayaa la yidhi wuxuu doona ha soo baxo waxuun meesha hadday ka soo baxaan labada jid weesadii waa kaa burtay khuruuju shay shay soo bixidiisa wey min alqubul uu ka soo baxo awidubur meeshii laga saxaroonayey ama meeshii laga kaadinayey ayaa waxay doonaan ha noqdaan waxbaa un ka soo baxay weesadii way burtay marba haddii meeshaa wax ka yimaadeen ay wax ka soo baxeen ilaa maniya shaksi shaksiga manidiisii maahane manigaasoo alkhaarija ka soo baxay minhu min ashaksi shaksiga ka soo baxay awala mara manidii markii ugu horreysay shaksiga ka soo baxday ma ahani oo maxaa loola jeedaa manida iyadu weesada ma burinaysee qubaysay waajib ka dhigtaa qubays ayay waajib ka dhigay oo see suurtagal ku noqon kartaa qof maniyu ka timid weesadiisiina ay u dhowran tahay waxay suurtagal ku noqon kartaa ka an ixtalama naa'imu qofkii hurdaayey ayaa ruyoodoo calwasaaday qaacidan asagoo fadhiya calaa wuduu isagoo weesaqaad ku fadhiya ayuu ruyooday waa qof mutamakina oo salkii maaragtaa si fiican dhulka ugu makaniyey waa ru'yooday arrimihii maaragtaa haweenkay wax la miduhu ku ru'yooday sidaasaa maniyu uga timid qofkaas maxaa lagu leeyahay weesadiisii waa u jirtaa leanna waa mutamakin laakiin waxaa lagu leeyahay qubees leanna maniyaa ka timid liannahu muujibun algusla alacama min alwudu manidu waxay waajib yeeshaa qubays ka ballaaran weesaqaadka qubays weesaqaad ka ballaaran ayay keentaa wa inamaa naqada alxaydu xaydku asaga nafsadiisu waa buriyaa weesada maca iijaabihi algusla oo xaydkii gabadhu markay ka qubaysanayso oo daahir ka daahirsanayso qubaysna isaguna waa keenaa weesadiina waa buriyaahe isagana maxaa loo dhihi waayey xaydku weesada ma buriyo maxaa loo dhihi waayey waxaa loo dhihi waayey liannahu laa faa'ida wax faa'idaa kuma sugnaa libaqaa'i alwuduu'i macahu gabadhii iyadoo xayd qabta haddii la yidhaha xaydaa kaa yimid weesadiina waa kuu baaqi maxay ka faa'iiday weesadaas ma weli salaad ku tukan karta iyadu kan laakiin horeu ka soo qubaysanaa salaadu ka tukana hadduu weesadiisa dhowrto iyado waxba ka faa'iidi mayso marka walianna xukmahu xukma alxayd xukumka xaydka akladu waa ka adag yahay oo manida waa ka adag yahay xaydku walow kharaja minhu maniyu hayrihi manidiisii kama soo bixine qof kale manidiisiiyaa ka soo baxday oo maalan haweenaydii markii ninkeedu jimaacay ka bacdi markay qubaysatay ka bacdi manidii ninkaa ka soo daadatay haweentii markay qubaysatay ka bacdi manidii ninkaa ka soo baxday dee eber way markaa weysadii waa buriya kaasoo kale weysadina waa burina ow nafsihi ama manidii naftiisii ayaa ka soo baxday manidii asagu uu iska lahaa ayaa ka soo baxday bacda istidkhaalih markuu isgeliyey ka bacdiyaan manidii haddana mar labaad ay ka soo baxday naqada wuduu'uhu weesadiisii qofkaa waa buri awala mara marka lagu leeyahay masaa'ilkaas ayaa looga ixtiraazi haweenayda manideedii maahane mani kale manidii ninka uu ka yimid weesaqaad waa lagu leeyahay qubaysna waa lagu leeyahay weesaqaadna waa lagu leeyahay qubaysna waa lagu leeyahay ama markuu asagu istidkhaal sameeyo manidii uu isgeliyey ka bacdi ayaa haddana manidiisii mar labaad ay soo laabatay naqada wuduu'uhu weesaqaadkiisa waa bura kaasoo kale qubaysna waa lagu leeyahay ka mudqatin cad hiliba oo min imra'atin haweeney xaggeeda ka ahaado haweenaydiia waxay dhashay cad hiliba waa dhicis dhicisay dhashay weysadii waa burinaa dhiciskaas qubaysna waa keeni waa liikhtilaadihaa manidaas oo mudqada ah mudqadaas waxay ku qasantay bimaniyi rajul mudqadu maxay ka samaysan tahay manidii haweenka iyo manidii ragga labadoodii ka samaysan tahay wathaani kan labaad oo isaguna weysada burinaya zawaalu tamyiizi wax kala sooca zuulitaankiisi waay waa caqligaa loo leeyay caqligii qofku wax ku kala sooci lahaa ayaa ka zuulay muxuu uga zuulay bijunuunin bisababi junuun waali sababteed wuu waashay qofkii asagoo weyse qaba ayuu waashay weysadii waa ka burtay ow sukrin ama sakhraamid qofkii waa sakhraamay oo yacni khamro iyo daawo iyo maandooriye iyo waxaasuu intuu isticmaalay uu sakhraamay weysadii waa ka burtay aw maradin ama caqligu wuxuu u zuulay jiro uu xanuunsaday markaasaa caqligii ka tegey aw nawmin ama caqligii wuxuu ku zuulay hurdo noocuu doona ha ku zuulo caqligu hurduu ku zuulay mar haddiiba caqligii meeshiiba uu ka tegey weysadiina eber way way burtay ilaa miman ilaa nawman hurdo maahane hurdadaasoo miman shaksi xaggiisa ka ahaatay shaksigaasoo naama hurday mumakinan xaal uu yahay isagoo adkeeyey maqcadahu salkiisii min maqarihi makaanu sugnaashadiisii salka ku adkeeyey maahane qof wuxuu kuu sheegi sheekhu kutubtii horena waan ku soo qaadan jirnaye qof waxaa jira hurdaya weysadiina aysan ka burayn muxuu yahay qofkaasi waa qof salkiisii dhulka ku adkeeyey oo maalan lugtiisii lugihiisii markuu fadhiisanayay lugtiisii midig midigta ahaydna dhinaca gacanta bidixdaahu u bixiyey lugtii bidixda ahaydna dhinaca gacanta midigtaahu u bixiyey habkaasu u fadhiistay markuu fadhiisanayay saasuu lugihiisii isku dhaafsaday salkii marka dabadiiu dhulka saa ugu adkaystay saasuu isaga hurday ma burayso weysadiisii qofkaa mumakinka ah wathaalithu sababka saddexaad oo weysada buriya mulaamasatu rajuli ninka taabashadiisii wey lilmar'ati haweenay uu taabto haweentaasoo alajnabiyati ee ajnabi loo nisbeeyey min hayri xaa'ilin wax u dhaxeeya la'aan uu taabto iyadoo wax u dhexeeyo mare iyo wax u dhexeeya aysan jirin bayna jildayhimaa labadooda maqaar ninkii naagtii kale ajnabigaha labadoodii maqaar wax u dhexeeya la'aan uu taabtay ninkii haweenay walow kaana kullun mid walba ha ahaado kaasoo minhumaa ninka iyo naagta ka mid a hariman waayeelba ha noqdo laba waayeeloo istaabatoo kale ajnabiba ha noqdaan waa isla mid waayeelnimo shardi ma aha waayeelnimo shardi ma aha weysadii waa buri mar walbaba aw amase xasalat ilmulaamasatu taabashadii ha xasisho hadday doonto bigayri اlikhtiyaar ikhtiyaar la'aan taabashadii ha ku xasisho oo si kasa iskuma taabane iyagoon isku kasaynay istaabteen ninkii iyo naagtii kale ajnabiga ahaa weysadii waa burta kuma kasayn iyo anigaa kas u taabtay iyo ma jirto ma jirto weysadii waa buri mar walbaba masaladan marka oo saddexaad uu sheekhu ka hadlayo waxaa weeye waa nin iyo naag kale ajnebiga haddii ay istaabtaan hadday istaabtaan iyadoo wax u dhexeeya aysan jirin korkoodii weysadii waa burta walow kaana kullun minhumaa hariman uu ku yidhi sheekhu mid walboo labadooda ka mida waa yeelba ha noqdo waa yeel gaboobay haba noqdo mid walba oo ninkii iyo naagtii ka mida leanna waa yeelka nafsadiisa weysadii waa ka jebi ama xataa wuxuu yidhi aw xasalat ilmulaamasa bigayri اlikhtiyaar ikhtiyaarkooda iskuma taaban iyagoon u kasaynin ayay ama istaabteen weysadii waa burtay mar walbaba sidaas ayaa waxaa qabay yacni saxaabo badan oo asxaabtii nabigeena ka mida salى اllahu عalayhi wasalam sida imaamu malik kitaabkiisa muwadac ah biisnaad saxiix wuxuu uga wariyey xadiiskii cabdullaahi bni cumar xadiiskii cabdullaahi bni cumar man masa imra'atahu aw qabalahaa faqad intaqada wuduu'uh qofka haddii haweeney uu dhunkoodo ama uu taabto weysadii waa ka buray waa hadal uu iska leeyahay cabdullahi bni cumar xadiis mawquufa w xadiis marfuuca ma aha isnaad saxiixa cabdullahi bni cumar sidaa lagu yiri waxaa kaloo masalada sidaa qabay sayidunaa cumar iyo cabdullahi bni mascuud asxaab badan ee asxaabtii nabigeena sala allahu calayhi wasalama ka mida ayaa waxay yidhaaheen marba haddii nin iyo naag ay istaabtaan kale ajnebi ah wax u dhexeeyana aysan jirin weysadii waa burtay waxay kale u deliishanayaan aayaddan qur'aankaoo ilaahay uu yidhi aw laamastumu nnisaaa aw laamastumu nnisaa haddii aada haween taabataan haween haddii la taabto oo nin iyo naag kale ajnebiya ay istaabtaan cabdullaahi bni cumar iyo cabdullahi bni mascuud iyo cumar bnu alkhadaab laamastumu nisaa ereygaa waxay ku fasireen aljasu bilyaddi gacanta iyo wax la mida laysku taabtaa loola jeedaa yidhi aayadda marka masalada khilaaf wuu jiraaho cabdullahi bni cabbaas isaguna mas'alo kaleu qabo ow laamastumu nisaa wuxuu ku fasiray bimacnaa aljimaac oo aayaddu waxay ula jeedaa uu leeyahay aw laamastumu nisaa jimaacaasay ula jeedaa laga hadli maayo isku taabasho loolama jeedo marka waa masalo saxaabadii ay isku khilaaftay madaahibtuna ay isku khilaafeen imaamu shaafici raximah اllahu tacaala iyo saxaabada aanu sheegnay waxay qabaan in ninka iyo naagta kale ajnebiga weysada ay iska burinayaan adiga marka waxaa ixtiyaad ku yah oo kuu dadaal badan haddiiba aada soo weysaysatay haweenay ajnebi ka ahna ay ku taabatay oo marka aad tidhaaho waa tukanaa aad tidhaah sideedaan ku tukan maadaama masalada khilaafiye ay tahay imisa saxaabada nabiga ka mida sala allahu calayhi wasalam ama salafu saalix ka mida ayaa ku dhehaysa salaadaadii waxba kama jiraan maxaa salaadaadii khilaaf geliyey laakiin haddii aada qaadatid madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala iyo sayidina cumar cabdullahi bn mascuud cabdullahi bni cumar iyo kaiir min saxaabati rasuulillahi ay qaateen sala allahu calayh wasalam haddaad ku socotood iska weyse qaadato salaad waxaad ilaahay la hor istaagi biduuni khilaaf oo ummadoo dhan ay isku waafaqsan tahay inay saxiix tahay ummadoo dhan salaad ay isku waafaqsan tahay inay saxiix tahay ayaad berri qabrina la geli ilaahayna la soo hor istaagi haddaad tiraa laakiin jiljileec muujiso tira waxaan khilaafiye ahayd isaga tuko khilaafiye iska ahayd waxaan isaga tuko haddaad tidhaahid imise asxaabta nabiga ka soo bilaaw sala allahu calayh wasalam ilaa salafkii ka mida ayaa yacni dhehaysa salaadaadu waxba kama jiraan adiga marka laba mid dooro salaad laysku khilaafsan yahay inaad ilaahay la hor istaagtid qabrina aad la geshid iyo salaad laysku waafaqsan yahay inaad qabri la gasho oo cidna ay wax ka sheegayso qof walba diintiisa wuu u jeedaa meesha u nabadgelyada badan diintiisa iyo iimaankiisa wuu u jeedaa qof walba meesha nabadgelyada diintaadu ay ku jirto wayantaqidu bihaa wuduu'u kullin minhumaa wuxuu ku yidhi sheekhu wayantaqidu waxaa buraya bihaa bisababi almulaamasa istaabashadaas ninkay naagta kale ajnabiga ay istaabteen sababteeda waxaa ku buraya wuduu'u kullin mid kasta weysadiisii kaasoo minhumaa ninkii naagta istaabtay ka mid a mid walba oo ninkii naagta istaabtay labadoodiiba way ka buri labadoodiiba way ka burtay weysadii waalraabicu sababka afraad ee weysada buriya masu qubuli ilaadamiy qof bini aadama qubulkiisa taabashadiisii wey qubulka maxaa loola jeedaa meesha qofka bini aadamku uu ka kaadiyaa la yidhaha qubulka qofka cawradiisii meeshuu ka kaadinayo cawradii cawradii qofku taabtay bini aadamku cawradii uu ka kaadshayey ayuu taabtay weysadii waa burtay weysadii walow xataa qofku isagu ha iska taabtay adigaba iska taabo haddaad doontid weysadaadi way kaa burtay qof kale inaad ka taabatid shardi ma ahan aw xalqatu duburihi duburi ilaadamiy ama qofkii bini aadamka ahaa dabadiisii dabadaa wareeggeedii uu taabtay meesha laga saxaroodo dabada wareeggeeda ah oo saxradu ay ka soo baxayso halkaasuu qof bini aadama uu ka taabtay ama isagaa iska taabtay waa isla mid ikhtilaafu اljinsi masaladani shardi ma aha masalatu اlmasi laa yushtaradu fiiha ikhtilaafu اljinsi masalada masiga xalqatu duburi iyo masu qubuli اlaadamiy jinsi iskhilaafsan shardi ma aha adigaa iska burin kara weysada adiga haddaa cawradaada taabatid laba ninaa iska burin kara hadday istaabtaan oo cawradooda ay iska taabtaan cawradii ay iska taabtaan oo iska burinaya laba haweeney iska burin kara cawrada hadday iska taabtaan shardi ma aha nin iyo naagtani shardi maaha masaladii hore wo masaladii hore ayay nin iyo naag ikhtilaafuljinsi shardi ahayd laakiin tan shardi maaha ikhtilaafuljinsi bibaadini اlkafi calaa casha baadinkeedana lagu taabto bilaa xaa'ilin wax u dhexeeya la'aan la taabto walow maca sahwi halmaanba ha ku taabto aw ilikraah ama qasabba ha ku taabto cawradii qofka bini aadamka ahay qof bini aadam cawradiisa ama xalqatu duburihi xaggee ku buri hadduu taabto wuxuu ku buriyi ku yidhi sheekhu bibaadini اlkaf calaa casha baadinkeeda baadin yani waxaa loola jeedaa oo markii labada labada calaacalood markaa saa isku saartid intaasaa baadin intaa isqabanaysa intaa isqabanaysa intaas weeye haddii aad dabada wareeggeeda iyo cawrada aad ku taabatid laga kaadiyo intaas weeye inta burinaysa waa hadduusan jirin laakiin ikhtilaafuljinsiya ogaw marka intaa la shardinayo ikhtilaafuljinsi hadduusan jirin wey ama laba jinsi oo kala duwan hadday yihiin nin iyo naag kale ajnabi hadday yihiin haddee intaasaa tihi meel walbood ka taabataa burinaysa markaas meel walba laakiin waxa weeye masalada laga hadlayo adigiiya maalan cawradaadii taabanaya intaa haddaad ku taabato markaasi kaa buriyaa loola jeeda intaa markaa saa isugu daboolmaysa haddaad ku taabatid intaas ama nin kalead ka taabani nin kale intaa isku daboolmaysa oo labada calaalood markaa ku taabatid markaas way markay kaa burayso laakiin haddaa cawradaada meelahan ku taabatid meelaha gacanta inteeda kaleon isku daboolmay meelaha haddaa ku taabatid kaa buri mayso sibaadinilkaf marka sidaasaa loola jeeda oo markii sidaan la isku saaro kuwa sidaa isku daboolmaya wey farihii calaa cashi suulashan laakiin saan markaa tidhaahid suulasha caloosheedii way sii kala jeesanayeen saan markaa tidhaahid suulasha caloosheedii waa kala jeesanayeen kaasoo kale fuqahada waxay leeyihiin waxaa lagu cabiri ra'su lkulli cinda asli alaakhar suul kasta madaxiisa kan kala jiriddiisa ku cabir suul kasta madaxiisa kan kala jiriddiisa geed dabagedi suulka saas weeye yani labada suul markaa isu cabiraysid iyagana baadinkooda saasuu noqona ala fahmi soo ma baadinkooda saasuu noqona ra'su kullin wa asli kullin suul kasta madaxiisa iyo kan jiriddiisa isku qabo saasuu noqon baadinkooda baadin saasuu noqon suulka baadinkiisuna saasuu noqon walow maca sahwi aw ilikraah wuxuu ku yidhi sheekha ama ishalmaan haddaad doontid ama ha lagu qasbo waa isla mid mar walba weysadii waa kaa buri wayantaqidu waxaa buraya wayantaqidu bihi bilmasi taabashada waxaa ku buraya wuduu'u lmaasi qofkii wax taabtay weysadiisii faqad oo kale ah cawrada taabashadeeda ama dabada wareegeeda marka la leeyahay waysada way burisaa kii wax taabtay biswa kaasii ka buri ilaa in kaana almasu taabashadu inay tahay ma ahane bayna rajulin wa unhaa nin iyo naag dhexdooda inay istaabtaan ma ahane haweenaydaas oo ajnabiye ah laakiin haddii taabashadu ay dhex marto nin iyo naag kale ajnebi ah fayantaqidu bihi bisababi almasi taabashada waxaa ku buraya wuduu'uhumaa ninkii iyo naagtii kale ajnebiga ahaa weysadeedu waa buri wadaalika kamaa ayoladii sidii sabaqa soo hormaray maaga saan soo sheegnaba jirkoodao dhan way meel kasta iska taabtaan nin iyo naag kale ajnebiya haddii ay yihiin laakiin waxaa jira meelo haddii ay iska taabtaan aysan weysadu burayn ninkii iyo naagtii kale ajnebiga ahaa meelo hadday iska taabtaan weysadu aysan buraynin ayaa jira oo waxaa ka mid a tintii haweenayda ajnebigaa tintii aad ka taabatay ma burayso tintii aad ka taabatay ma kaa burayso iligtii oo kalea ka mida ma burayso cijiyihiyaa ka mida cijadaas ilaa waxaa laga hadlayo waa jild jildi wey waxaa laga bayna jildayhima soo ma aragtid cibaaradii hore min hayri xaa'il bayna jildayhima jildi waa shardi maqaar laakiin iligta haddaad ka taabatid ama tinta ama cijadaas aad ka taabatid weysadu ma burayso haweenka ajnebiga wallah subxaana wa tacaala aclam